iyadoo muddooyinkii dambe dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysigii xabashada etoobiya laga soo sheegayey xiisado u dhexeeya bulshada ku nool dhulkaasi oo maamulka xabashada ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa haatan bulshada xabasho ka ah maamulkan dabadhilifka u aqdaaman xabashada bulshadan ayaa ka cabanaya maamulkan maqaarsaarka ee ka jira dhulkooda iyagoona shir jaraa'id ay qabteen ku sheegay inuu maamulkan doonayo sidii la isugu diri lahaa bulshada ku nool dhulkan waxa ay sheegeen in deegaanka washaaqiyo degmada baari ee gobolka afdheer maamul ka jira uu dhibaato ku hayo bulshada kuwaas oo aan u kala harin dhibaataynta dadka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dhulka soomaali galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wixii halkaasi ka dhac uu mas-uul ka yahay maamulka uu hogaamiye mustafa cagjar ee hoostaga xabashada etoobiya war-saxaafadeedkaana wuxuu daaran yahay dhibaatooyinka ka socda ama ka taagan xuduudda gaar ahaan cabashadu waxay ka taagan tahay deegaanka washaaqo iyo inta u dhaxaysa degmada baarrey waad la socoteen ayaantan cabashooyin badan baa socday dadkii deegaanka dhib badan baa lagu hayey waxaana ku hayay dhibaatadaas maamulka gobolka afdheer ayaa dhibaatadaa ku haya oon u kala hadhin hadduu guddoomiyaha gobolka yahay iyo hadduu ka degmada baarrey yahay in cagjar asagaa wuxuu ka cabanayay inuu maamulkii asaga ka horeeyey cabdi iley inuu dhibaato u geystay oo walaalkii u geystay iyo wuxuu maamulkaasi ay geysteen uu ka cabanayay maanta asagoo jooga inuu maamulkiisu uu shacabkii iyo dadkii isku kiciyo wax soconaya maaha waxlena maamulka baarrey wuxuu wadaa dhib ummadda soomaaliyeed laga yaabo inuu cawaaqib xun ku keeno si kastaba ahaatee maamulka ay xabashadu ka dhistay dhulkan ayaa dhibaato ba'an ku haya bulshada soomaalida hay degan dhulkaas